golihii deegaanka ee degmada gaalkacyo ee dhowaan lasoo xulay ayaa maanta loo dhaariyey mas-uuliyadda cusub ee ay qaadeen warbixin arrimahaas la xiriirta waxaa stuudiyaha daljir ee gaalkacyo ka soo jeedinaya waryaheena shaafiic cabduqaadir oo daljir gaalkacyo ku sugan golaha deegaanka cusub ee degmada gaalkacyo ayaa maanta lagu dhaariyey magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug xafladdii lagu dhaarinayay golaha deegaanka ayaa waxaa kasoo qaybgalay guddiga dabdhiiska golaha deegaanka ee degmada gaalkacyo oo uu dhowaan madaxweynaha dowladda puntland u xilsaaray maamulka gobolka mudug xildhibaano ka tirsan dowladda puntland culimaawdiin iyo martisharaf kale ugu horeynaya waxaa goobta ka hadlay wasiirka howlaha guud iyo gaadiidka dowladda puntland cabdirashiid maxamed xirsi ujeedada laga leeyahay hawsha waa sidaas tartankii waa sabtida maantana waa dhaarintii aad iyo aad baad u mahadsan tihiin hadda meesha wax kalena waa ku aasan yihiinoo tijaabo dhallinyaro nagama maqna dhallinyaro hadday soo baxdo oo gaalkacyo sida maanta loo xulay aqoontooda iyo kartidooda ay gacanta ku dhigaan geedka odaya wuu iska tegi doonaa insha allah haddii dhallinyarada waxba qaban weydo dhallaan qayladoo qaboonadan geedka iyagii oday ahaa baa kaalinta u bannaanta tartanaa jira iska jira taa waa mid waa la tartamayaa sabtida guddoomiyaan dooranaynaa ku-xigeenkiina waa soo saaraynaa sabtida laba nino inta fadhidaa soo bixi doonta laakiin hadda innagu miyaan garanaynaa waxaa la yidhi nin nin adaa iska adkaysiyaali ninna ilaaha kaa adkaysiyaali ninna shaydaana kaa adkaysiyaali ninka markaad dooratid adaa iska adkaysiyey soo maha gacantaa u taagtay madaxuu kuu yahay maxaa adaa iska adkaysiyey soo maha dhuuid qaba waxaa iyo waxaa ninna ilaaha kaa adkaysiye aw sheekh mursal waa ka qaala allaahu leeyahay dabadaad jiica ka dhigaysaa marka adigu ma taqaanin aayaddaa kaa adkaysiisa ilaaha kaa adkaysiye oo qur-aanka iyo waxaa kaa adkeeyey axaadiista ninna ibliis baa kaa adkaysiyaal iyo juq markaa isdhahdaan adoo kaefeero weyn buu cirkaa inta kuu tuuru beerka kaaga dhacaya kaa shaydaan baa kaa adkaysiyaaliyo madaxdeenni baynu dooranaynaa sabtida kuwa guulaysto aan ku guulaysanna allah ka dhigo hana la dadaalo dhaartii baa hadda la maraayaa shiiku wuu ku celceshay dhaarta waa ku celceshay ninkii islaam ah oo formalo kale watow haddeer kutubkaa ka joog sidii shiikhu u yidhi baan u leenahay
sheekh aadan maxamed cigaal ayaa isna la dardaarmay xubnaha cusub ee loo doortay golaha deegaanka ee degmada gaalkacyo nimaadno wuxuu naga reebay inaan ka harno iyada aan ku taagnaano geerida inoogu timaado ilaahay waxa kaloo na xusuusiyey oo alle uu leeyahay wardadyahu mu'miniinta ah ilaahay ka baqa naf walbana ha fiiriso berri waxay u horumarsatay berri waa qiyaamihii wey qiyaamaha meel fog ma jiro wuxuu noo jiraa naftaan ilaahay nagu abuuray oo naga baxdo oo keliya naftaa markay baxdo wixii ka dambeey qofkii qiyaamu joogaa waxaa ka horeeyana waa camalkiisii hadduu wanaagsanaa iyo hadduu xumaa abaalmarintiis wuxuu la gelayaa qabriga iyo meeshii ciriiriga aragtay qof walba masiirka ku dambayn doono ah qabrigaasoo looga gudbi doono fariiqun fi ljanna wa fariiqun fi saciir ilaahay subxana wa tacala ahla jannaha iyo kuwa intaas loo fududay hanaga mid dhigo haddaan usoo gudbo munaasabadda aan u nimid waad dhaarateen magacii ilahay aa ku dhaarateen diinta islaamkana ay khidminaysaan baa ku dhaarateen wixii nidaamha ummadda isku raacday oo diinta waafaqsan inaad fulisaan baa ku dhaarateen waxaan leeyahay dhaartaa fuliya waxa weeye dhaartu waxaa weye dhaarna waa midii awfuu bilcuquud ilahi u leyahy hal la fuliyo midna waxaa leeyahay yamiin alghamuus waa dhaartii qofka naarta tiimbinaysa naarta walciyaadu billaah waxa way dabkaan aragteen oo markuu isqabsado bini aadamku isugu adkaysan karin wuxuu hal qayb ka yahay toddobaatan qaybood oo naarta jahanam ay ka koobanta lixdan iyo sagaal qaybood baa ka dhiman markuu weynaado bini aadamka xataa awoodiisu ka baxaa waa aragteen dowladaha hormaray oo adduunyaan ku hormarnay dhahaa kaymahooda markuu dabka ka kaco ma saydaran karaan ma kontarooli karaan waa laga cararaya binaadamkana wuu ka qaxaya dab buu ka cararhaya waa dabkii yaraa u cuntada ku kabsanay uu iska maarmi karin kaasoo toddobaatan qaybooda ayaa naarta jahanam ilahay ku diyaariyay dad baana geli doono ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu yidhi yowma naqulu lijahanama hal imtala'ti wa taqulu hal min masiid naartaas ilahay wuxuu u diyaariyey waquuduha annaas walxijaara halkaas dhaar baa lagu galaa waa dhaarta qofku ka been sheegahayo uusan ka daacadnimo samaynin haddaad magaca alle ku dhaarateen daacadnimo sameeya dadka kulli aqoon buu leeyahay isha hadda markaa mariye oo dhan dhallinyaro ah jaamacad ka soo baxay ama aqoon u dhiganta ama maarata ka sarraysaba leh ilaahay oga baqa dadka gaalkacay ku nool dowladnima u baahan yihiin waxqabadkiina u baahan yihiin qof walba subax markuu waagu baryo oo idin ka mid ah waa inuu xusuustaa war rabbi maxaa loo hortegi doontaa qiyaamaha ood ummaddaa u qabatay intaa kadib garsooraha maxkamadda degmada gaalkacyo cabdiraxmaan kilwe maxamed ayaa isna ku dhawaaqay qaabka ay dhaartu u dhacayso degmada gaalkacyo ee, dhaartu waxay noqonaysaa ee, qofku waa dhaarta dastuuriga ee, wuxuu ku dhaaranayaa kitaabka ilaahay ayuu ku dhaaranayaa wuxuu ku dhaaranayaa diinta islaamka inuu ku dhaqmayo ilaalinaya qawaaniinta iyo dastuurka dalka u yaalla xilkii loo idmadayna sidii loogu talagalay uu u gudanayo ayuu ku dhaaranayaa ogow qof kastow dhaartow haddii aad ku dhaaratid maanta inaad maaragtay magaca ilaahay aad ku dhaaratid inaad diinta islaamka aad maaragtay ilaalinaysid oo maaragtay aad qabsanaysid oo ummadda maaragtay aad ku hoggaaminaysid haddii aad ka baxdid berri ka maalin dhibaatada kaa qabsanaysa tusaale ahaan qofku wuxuu leeyahy waxaan ku dhaartay ilaahay magiciisa inaan inaan ku dhaqmayo diinta islaamka waxaad ogaataa haddaad ku dhaaratay diinta islaamkaan macnaha ku dhaqmayaa oo berri ummadda maaragtay aad u kala cadaalad samaysid cadaalad xumo ku dhaqantid oo laaluusha aad qaadatid oo maaragtay wixii lagu idmaday aad kasoo bixi ka soo bixi weydid dee waxaa tahay qof dhaarsan oo kitaab maaragtay liqay
wasiirka deegaanka dalxiiska iyo duurjoogta dowladda puntland cali cabdulaahi warsame ayaa isna sheegay in xildhibaanada iyo dowladda hoose uu xil ka saaran yahay inay ilaaliyaan xuduudaha iyo guud ahaanba ammaanka gobolka mudug Eh, intaa ka bacdi eh, waxaan rabaa inaan uga faa'iidaysto eh, munaasabadan maadaama intaan aad tihiin baarlamaankii eh, cusbaa ee magaaladan eh, howlaha ayna sugayana ay ka mid tahay howlo la xidhiira sidii loo wanaajin lahaa waxna looga qaban lahaa deegaanka eh, saa la socotiinba eh, magaaladan xuduuday leedahay eh, xuduudaha ay leedahay deegaankeeda waxaa mas-uuliyadda koowaad ay saaran tahay eh, guddoomiyaha cusub ee la dooran doonayo ku-xigeenkiisa iyo eh, xubnaha golaha deegaanka Eh, degmada gaalkacyo iyo gobolka mudug eh, marka laga reebo degmada xarfo eh, waxa weeye waa meelaha haray weeyaan oo loo baahan yahay shaqo culus in laga qabto eh, diyaargarow baana socda marka dadkeenna waxaan u sheegaynaa sidii ballantu ahaydba horena ballan baanu galnay in dhulkaasaga ee la xirmaystay sharci darrada lagu xirmaystay ee aan saxda ahayn ninkii haatan isagu dhul leh oo dowladda hoose ay siisay oo dhul sharciyeysana oo baahidiisa ku aadan oo ah wuxuu ku noolaan lahaa asagu uu ku nool yahay ee waxa weeyaan oo xaq u leeyahay cidna ka qaadi mayso laakiin wixii intaa dheer dhul layska xirmaystay oo oo xoolihii meelay daaqaan ay la'yihiin shaafic cabdulqaadir warsame raadiyow daljir gaalkacyo